بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsanna khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a kataybal akhbaariyah oo baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar lagu beegsaday maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka booshareeri ee dhacaduleedka degmada aadan yabaal maqaal uu qoray qoraal soomaaliyeed oo uu cinwaan uga dhigay saddex arrimood oo sababi kara in wakhti dhow lagu kala baxo dagaalka soomaaliya barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan mujaahidiinta oo habeenkii labaad gacanta ku haya degmada awdheegle ee ka tirsan shabeellada hoose waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmadaasi qodobadaas iyo xalqada saddex iyo tobanaad taxanaha duruus tarbawi ah ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka dalka dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya kataybal khibaariyah ayaa gelinkii dambe ee maanta baahisay qeybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigayo weeraro lagu qaaday maleeshaadka murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka booshareeri ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe muuqaalkan ayaana la daawan karaa ku dhowaad afar daqiiqo
يهديك الله يا جناد الاسلام يا الاحرار اقدام مره قفا مره نتنزل بعصبه الاشرار كره على المعتدي الله يا جناد الاسلام يا الاحرار اقدام مره قفا مره لا تمهل بعصبه الاشرار خلوا السهم تخترق نحره خلوا دماهم تسيل انهار وكسروا
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waxaad markan ku soo dhowaataan maqaal uu qoray qoraal soomaaliyeed oo uu cinwaan uga dhigay saddex arrimood oo sababi kara in wakhti dhow lagu kala baxo dagaalka soomaaliya waxaa maqaalkan soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad akhristaha sharafta badanow weli ma isweydiisay sababta dalkeenna hooyo muddada dheer dagaalka ugu socdo ma ka fakartay waxa uu salka ku hayo hardanka caalamiga ah ee ka holcaya waddanka naftaada ma kala sheekaysatay sababta ay malaayiin qof oo soomaali ah qaxooti ugu yihiin dalal shisheeye mase og tahay hadda in la joogo wakhtigii lagu kala bixi lahaa dagaalka ka socda waddanka ee u dhexeeya al-shabaab iyo dowladda dhammaan su'aalahan waa kuwo ay tahay inuu maan miyir leh ku lafaguro qof kasta oo muwaadin ah oo jooga dalka ama sideyda oo kale ku nool qurbo dareen ku joog ah soomaalidu waxay tidhaahdaa kalabax kitaabka ayaa qaba waxaan maqaalkan kooban diiradda ku saarayaa saddex arrimood oo mar dhow sababi kara inay kala adkaadaan xarakada al-shabaab iyo dowladda federaalka oo muddo dheer dagaalamaya balse intaan qodobadaasi tilmaamin natiijadoodana aan soo ururin waxaan ka sii afeefanayaa akhriste in aadan iiga tashan hadallo u hiilinaya dhinaca aad hiyiga u hayso dowladda ama al-shabaab midkuu doonaba ha noqdee keliya waxaad iga sugtaa xaqiiq cadaalad iyo exlaan waxaadna ogaataa qalinku inuu ammaano yahay aqoonyahankuna inuu sheeko fikshan qiyaali ah kaaga sheekeeyo ama kaaga warramo keliya waxyaabaha lagu majeeran karo cidda aad la jaalka tahay waxaa kaaga muhiimsan inaad ogaato xaqiiqada dhabta ah arrinta koowaad xujada diineed iyo cidda ku gacan saraysa lixii labaatankii janawari sannaddii laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaa hoteelka jasiira ee magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirweyne ay dowladda isugu keentay culimo soomaaliyeed oo isugu jirta daljoog iyo qurbajoog si ay sharciyad ugu sameeyaan dagaalka caalamiga ah ee ay xukuumadda iyo beesha caalamka kula jiraan kooxda mayalka adag ee al-shabaab waxay culimmadu soo saareen warmurtiyeed ay ku xalaaleeyeen dagaalka al-shabaab iyagoo kooxda ku tilmaamay inay la mid tahay kooxihii ku baxay khilaafadii cali bin abidaalib al-shabaab iyaguna shirweyne ay ku martiqaadeen culimmada dalka joogta oo dhacay shan iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo labiyo labaatan waxay fadwoodeen in dowladdu ay ka baxday islaamka oo ay gallada ku garabsiisay duulaanka lagu soo qaaday dalka inay banaysatay dhiigga qof kasta oo ku jihaada gaalada iyo inay hantida muslimiinta iyo khayraadkooda beelaha uga dhigtay gaalada iyo qodobo kale oo badan waa muhiim inaad fahamto doodda diineed si aan garnaqsi ugu samayno labada dhinac eedda loo jeediyey al-shabaab waxay uga jawaabeen isla shirkoodii oo waxay sheegeen inay yihiin dad dagaal kula jira gaalo soo duushay iyo dabadhilifyo la socda waxay iska fogeeyeen magaca khawaarij oo waxay xuseen qolada khawaarijta la yidhaahdo inay leeyihiin qeexitaan uu sheegay suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaata e kaasoo ah khawaarijtu waxay dilaan islaamka gaaladana way isaga tagaan sidaa darteed waxay tilmaameen inay si isku mid ah u dilaan gaalada iyo kuwa la socda cadeymahoodana ay joogto u baahiyaan tan kale wadaadadoodu waxay ku doodayaan in dowladda xasan sheekh aysan la mid ahayn dowladdii cali bin abidaalib una dhoweyn qofkii la meeldhigana uu ku dambaabayo dowladdu marnaba sida kooxda ugama jawaabin eedeymaha culus ee loo jeediyey ee aan kor ku soo xusay beddelkeedana way ku faantaa qodobadaasi lagu eedeeyey oo ay ka mid yihiin inay gaalo u garabsanayso dagaalka inay ku dhaqanto qaanuun ka soo horjeeda diinta islaamka iyo xeerka ciqaabta sida dhowr jeer aad ka maqasheen sheekh cali wajiis sheekh bashiir axmed salaad xamse cabdibarre iyo abuukaatee dudaaye oo isagu ka tirsan garsoorka dowladda dhammaantood waxay sheegeen dastuurka iyo xeerka ciqaabta inay ka buuxaan qodobo gaalnimo ah arrintan waa midda keentay in dadka soomaaliyeed ay taageeri waayaan dowladda maadaama ay si cad uga muuqdaan eede loo jeediyey mararka qaar haddii aad isku daydid inaad justification u samaysid dowladda way kugu adkaanaysaa waayo iyadaaba ku faanaysa waxay al-shabaab ku eedaynayaan natiijada xujooyinka iyo xoogganaanta afkaaraha dowladda iyo al-shabaab waxaan labada dhinac ku sameeyey qiimayn aad u gundheer waxaan isbarbardhig ku sameeyey ciidamada uu mid walba soo saaray saddexdii sane ee laga soo gudbay waxaan daawaday muuqaallo ay baahiyeen warbaahinta dowladda iyo midda al-shabaab waxaa ii soo baxday in kooxda al-sarraaca ah ay dhallinyaradu aad ugu biirayaan kuwaasoo ay ku jiraan dad laga yaqaano bulshada dhexdeeda waxaan xaqiiqsaday hadal uu madaxweynaha siiyey warbaahinta reer galbeedka bishii februari ee sannadkii lasoo dhaafay oo uu ku sheegay in m o u-gii muuse iyo abiy ee badda uu fursad siiyey al-shabaab kuna biireen ciidan cusub oo u dhexeeya lix kun ilaa siddeed kun waxaan la yaabay fiidiyow ay kooxda baahisay toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisii oo ay ka soo muuqdeen askar qiyaastii kun ilaa laba kun oo cusub taasina waxaan u sababayn karaa dowladda oo looga dheereeyey xujada diineed maanta al-shabaab uma muuqdaan kuwa ay hayso baahi ciidan oo la mid a midda ay wajahaysa dowladda waxaan arkay khudbad uu taliyaha ciidanka lugta ee dowladda uu ka jeediyey agagaarka buulo barde ee gobolka hiiraan taliyihii wuxuu la hadlayaa maleeshiya beeleed la soo ururiyey wuxuu ku celcelinayaa dowladda idinka ayay idinku tashanaysaa rasaas keliya ayaan idin awoodnaa qodobka labaad danaha itoobiya iyo cidda fulinaysa itoobiya oo ah dowlad naga haysata dhul iyo khayraad ballaaran ciidamana ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxayna dalkeenna ka leedahay istaraatiijiyad qoran oo ay madaxdeedu iska dhexleeyeen dhowr qarni oo xidhiir ah taasoo ku salaysan habkii ay ku hanan lahaayeen badda dheer ee soomaaliya dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa qurbaha ku nool waxay aaminsan yihiin in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu meel uga dhacay qarannimada soomaaliya kadib markii uu ankara ku saxiixay heshiis etoobiya u oggolaanaya inay degto lana wareegto badda soomaaliya socdaalkii uu abiy ku yimid muqdisho toddobaiyo labaatankii februariil sannadkan laba kun iyo shan iyo labaatan wuxuu wadnaha ka toogtay qof walba oo Soomaali ah oo ka qiirooday MOU-gii uu Muuse saxiixay una guuxay hadalladii diidmada ahaa ee madaxweyne Xasan Sheekh laakiin adeerkay Xasan kun jeer ayuu ka daray abtigay Muuse sababtoo ah wuxuu abiigeeyey xeebta Muqdisho tallaabadaasna waxay ahayd mid xanuun badan oo ka fajcisay Soomaalida damiirka leh dhanka kalena ku farxeen shacabka Itoobiya sida lagu arki karay baraha bulshada kaaga sii darane waxaa abiy hortiisa lagu dilay wiil Soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhalintii ku dabaalanaya xeebta ee ku mudaharaaday ninka Itoobiyaanka ah meesha ay sidaa u dhaqantay dowladda al-shabaab waxay aad uga soo horjeesteen safarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxay la wareegeen magaalada Balcad oo maalintaasi lagu waday in dalxiis ahaan loo geeyo wafdiga Abiy Axmed garoonka diyaaradaha Muqdisho ayay sidoo kale duqeeyeen dowladda federaalka waxay hadda Itoobiya u aragtaa walaal iyo waalid aan si naba looga maarmi karin sida laga dheehanayay boorarkii abiy lagu soo dhoweynayay oo qaarkood lagu qoray inuu yahay aabbihii Afrika waraysi uu toddobaadkii tegay siiyey b b c wuxuu wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur ku qiray in etoobiyaanku ay gacan ka siiyeen dagaalka shabeellada dhexe ka haysta oo ay halkaasi duqaymo ka geysteen walow uusan sheegin natiijada duqaymahaasi balse al-shabaab waxay etoobiyaanka u arkaan cadowga koowaad ee ummadda wayna la dagaalamaan abu cubayda oo ah hogaamiyaha xarakada ayaana dhagaystay khudbad uu ka jeediyey shir uu bishii la soo dhaafay la yeeshay guddoomiye goboleedyada maamulkiisa wuxuu meel cad ka istaagay xabashida dowladdana wuxuu ku eedeeyey niman liita oo wax walba beec ay ka yihiin kolay ku tahay badda wuxuuna soomaalida ugu baaqay inay ku garabsiiyaan difaaca waddanka labada dhinac iyo meesha ay ka kala taagan yihiin Itoobiyaanka ayaa ah arrin keenaysa in qofka Soomaaliga ah uu la safto al-shabaab ama ugu yaraan uu ka istaago inuu taageero dawladda maxaa yeelay damiir ahaan bulshada Soomaaliyeed uma cuntamayso in loo caadiyeeyo xiriirka kala dhexeeya xabashida horarka ah waana dhaqan ay kala mid yihiin dadka reer Filistiin maantana ma dhici kartaa in qofka Filistiiniga lagu qanciyo inuu yuhuudda walaalihiis yihiin oo uu qayb ka siiyo badda iyo beriga ay ku nool yihiin jawaabtu waa maya dhab ahaantii dugsashada Itoobiya dawladdu waxay ku lumisay dad badan oo taageeri jiray Abuukar Uumow oo aan wada degannahay Stockholm oo aad u difaaci jiray dawladda runtii wuu ooyey maalintii uu arkay sawirka Abiy Axmed oo taagan xeebta Leydo wuxuuna igu yidhi war la mid ah hadalkii Cabdisaciid sheegay oo ahaa dalkan shabaab cidaan ahayn oo maanta Itoobiya ka difaaci kartaa ma jirto markaasaan ku idhi adigu sow dalka ma lihid intuu muusooday ayuu iga tegay isagoo madaxa nuuxnuuxinaya oo amakaagsan arrinta saddexaad ficilada dowladda oo dhiirigelinaya al-shabaab inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu caddeeyey in dowladdu dimuqraadi tahay haddana wuxuu mararka qaar hadallo siyaasadda u badan ka jeediyaa masjid ku yaala madaxtooyada markaad aragto muuqaalkiisa iyo lebiskiisa aad buu kuu soo jiidanayaa hadalkiisana kaba sii daran wuxuu dadka ku waaniyaa inta badan akhlaaqda wanaagsan haddana waxaad arkaysaa isagoo haween ajnabi ka ah qaabilaya oo xabadka gelinaya sidii jilaayaasha reer hindiya xildhibaan daahir amiin jeysow wuxuu ka mid yahay dadka dhaliilay habdhaqanka noocan ah ee madaxweynaha kadib markuu arkay isagoo qaabkaas aan soo xusay u salaamaya haweenayda abiy axmed safarkiisii ugu dambeeyey ee uu ku tegay magaalada adis ababa sidoo kale waxaa jirta in madaxweynuhu uu dalka norway ka sheegay in diinta islaamku tahay xasarad dhibna ay ku hayso soomaaliya iyo caalamkaba waxaa shakila'aan ah in arrimahan ay dhiirigelinayaan dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo si ficil ah u arkaya waxyaabihii dowladda iyo hoggaankeedii lagu eedeynayay ee diinta ku saabsanaa waxay sidoo kale niyadda ka dilaysaa askariga dowladda ee dagaalka kula jira kooxda wuxuu isku arkayaa askarigu shaqsi calooshu shaqaysta ah oo cid iyo mabda' kale u dagaalamaya wuxuuna askariga shabaabka u qaadanayaa inuu yahay wadaad sababtuna waxay tahay sida uu u dhaqmayo madaxweynaha maxaa xasan sheekh ku kalifay inuu u rukuuco ciidankii Kenya ee lagu dilay ceelcadde maxaase ku qasbay inuu ooyo markii uu ka qayb galay aaskii boqoradii Ingiriiska waa su'aalo aan marar badan isweydiiyo balse ilaa hadda jawaab u laahay xilliyada qaar waxaan idhaahdaa madaxweynaha way ka hoos baxday hase ahaatee waxaad arkaysaa isagoo markiiba ku kacaya ficil midkii hore ka halis badan waxaad helaysaa gelin isagoo masjid ka hadlaya ama tartan qur'aan soo xiraya gelin kalena ku sugan hoteel oo hortiisa ay rag iyo haween daansi ku cayaarayaan waxaan u fahmay dowladdu inay doonayso inay qanciso labada dhinac oo ay adag tahay sida lagu raaligeliyo waxaa la doonayaa in beesha caalamka la qanciyo oo loo muujiyo dimuqraadiyad dhanka kalena waxaa la doonayaa in dadka soomaaliyeed loo muujiyo diinta laakiin waxaa su'aal ah dhinacee daacad loo yahay dhinaceese loo beenguurayaa waxaa jira allaah ayaa og qof walbana garashadiisa iyo go'aankiisa dagaalka soomaaliya ka socda waa waxa ay reer galbeedka ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada waana dagaal mashruuc ah oo ay danahooda ka arkeen dowladaha Kenya, Ethiopia, Maraykanka iyo reer Yurub. Dagaalka wuxuu lugaha la sii gelayaa labaatan sano marka laga soo ambaqaado sanadkii laba kun iyo lix oo ah xilligii ay dalka ku soo duuleen ciidamada Ethiopia ee uu Maraykanku taageerayay. Inta uu socdo dagaalka, waxaa fashilmay howlgallo caalami ah oo dhaqaale badan lagu bixiyey oo ahdaaftii laga lahaa aan la xaqiijin. Waxaa ka mid ah howlgalkii Amisom iyo midkii xigay ee atmis oo labaduba ku guuldaraystay inay meel mariyaan jadwalkii loo dejiyey iyo qorshihii u qornaa oo ay ugu weyneed inay tirtiraan al-shabaab dhidibadana u taagaan dowlad soomaaliyeed oo leh ciidan isku filan halkii ay ahayd in al-shabaab awooddooda la wiiqo waxaa korortay awooddii kooxda waana tan hadda carcarta la soo baxday ee dib ula wareegaysa dhul ay horay u joogeen ciidanka dowladda ififaalaha wuxuu sheegayaa inuu aad u dhow yahay xilligii lagu kala adkaan lahaa dagaalka soomaaliya beesha caalamka ayaa ka niyad jabtay natiijo la'aanta dagaalka dowladihii reer yurub ee tabantaabinayay filla soomaaliya iyaga ayaa maanta ku sugan hubantila'aan amni kadib markii uu maraykanka uga baxay dagaalka yukrain laguna wargeliyey inay iskood isaga difaacaan duulaannada ruushka ee halista ku ah yurub dowladda federaalka oo u muuqata in looga adkaaday xujada diinta iyo dagaalka fekerka dadka soomaaliyeed oo diidan heshiiska badda lagu siinayo etoobiya aaminsanna in cidda keliya ee maanta xabashida la dagaalami kartaa ay tahay kooxda mintadka ee soomaaliyeed iyo ficilada madaxda dowladda oo tamar u noqonaya al-shabaab iyo ciidanka dowladda oo aan niyad u hayn dagaalka dhammaan qodobada aan soo tilmaamay ee sababta u noqon kara jabka kama dambaysta ah ee dowladda waa kuwa ka muuqday dalka afghanistan lix bilood ka hor inta aysan waddanka la wareegin daalibaan sidoo kale in badan oo ka mid ah qodobadaasi waxay ka muuqdeen suuriya lix bilood ka hor inta uusan waddanka isaga cararin bashaar al asad waxay kaloo ka muuqdeen soomaaliya lix bilood ka hor markii muqdisho laga eriyey hogaamiye kooxeedyadii sannadkii laba kun iyo lixdii aadmiguna siduu aawilaa dhaxba la arkaaye waxaan maqaalkan ku soo gunaanadayaa sheeko cajiib ah oo ku saabsan hadal uu jeediyey madaxweynihii afghanistan ashraf khani ka hor inta aanay daalibaan dalka la wareegin hadalka oo lagu taxliiliyey inuu ahaa ishabaarid iyo warkaa la mid ah oo uu jeediyey xasan sheekh haddaan ku hormaro afghanistan wuxuu madaxweyne ashraf khani ku khudbadeeyey in dalka aysan mar dambe ka dhici doonin doorasho qad cagaaran ah oo la qaban doono doorasho qof iyo cod ah xilli uu sidaa odhanayana waa wakhti ay carcar la soo baxeen daalibaan waxaana dhacday in dalka aysan doorasho ka dhicin oo ay la wareegeen daalibaan siyaasiyiinta qaar ayaa sheegay in ashraf uu iskuhaanay hadalkiisii qaybna uu eebbaweyne u qabtay sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa doorashadiisii kadib ku khudbadeeyey in mar dambe aysan doorasho ka dhici doonin teendhada fisyooni afar maalmood ka horna wuu ku soo celiyey xilli ay dardar la soo baxeen mintidiinta haddaba ma laga yaabaa inuu iskuhaanay isagana oo inta dowladda ah ay diyaaradaha dabada qabsadaan la iskuna cidhiiriyo doomaha kalluumaysiga ee xeebta muqdisho yaalla aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo degmada awdhegle ciidamada mujaahidiinta ayaa habeenkii labaad oo xiriira gacanta ku haya degmada awdhegle ee ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waana habeenkii labaad oo ay raayada tawxiidku ka dulbabanayso degmada awdheegle dadkeeduna ay hoos harsanayaan harka shareecada mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo duubay muuqaal muujinaya xaaladda degmada oo maalintii labaad een ku jirta gacanta ciidamada mujaahidiinta بسم الله maanta oo lix iyo tobanka ramadaan ah meeshaan aad uga jeedeen waa isboolkiiba waxaana waa magaaladii oo degmada u deeglawaay shabaabkii ayaa gacanta ka haya shala ninkii ah oo kursaday waxaan dhan magaaladii waay waadeeno saas waay buundadii waay taas ujeedaan difii meesha la gurguriyo waa degmada magaalada taaseen maraqi waay waxaan dhan waa isboolkii waay meeshaan maxkamadii waay oo haantaan agteeda maxkamadii waay waxaana waa kuwaan halka saas waay oo ujeedaan alxamdulilah waata magaaladii halka saas waay shabaabka iyo gacanta ku hay weli meelaha kale meel kasta inay joogaan buundadii waay taas waa ujeedaan dowladii shala dagaal adag ka dhacay dowladii shala guri meeshaan iskuulkii waay kan waa ujeedaan maanta magaaladii waxaana degmadii waay meeshaan waatina maxkamadii waay tan ujeedaan alxamdulilah
أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay wa amruhum shuuraa baynahum waa cinwaanka qeybta saddex iyo tobanaad taxanaha duruus tarbawi ah oo ay soo jeedinayaan culimaa udiinka wilaayaadka islaamiga haddaba kusoo dhowaada xalqada saddex iyo tobanaad iyo sheekh cabdiweli بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمرهم شورى بينهم إلى يوحو يري سقو الصحابة كور بحنا هيا تلذوذ دحذوذ وقوة وضع الشورية صحابة رضوان الله عليهم أجمعين عيش النبي الله غفر وشاورهم في الأمر صحابة الله تشو تنوحوا وأمرهم أرنكوذ شورى بينهم ووضع تشي أيغا دحذوذ in la wada tashto waa intaan go-aan la gaarin ka hor shuurada waxay imaanaysaa go-aanka ka hor intaanan go-aanka la qaadanin waxaana shuuraynahayo nebi maxamed iyo saxaabadiisa ridwaanullaahi calayhim ajmaciin iyo waman bacdahum raggii ka dambeeyey ee ilaahay talada iyo koonka iyo maamulkooda ilaahay u dhiibay iyo qiyaadada iyo hoggaanka dadkaasaa shuurada iyo wadatashiga ka dhexeeya ilaa qowska hoose ay wada shuuraynahayaan oo wada tashanahayaan in la shuureeyana waa go-aanka ka hor in la wada tashtana waa caqli badnaasho weeye iyo dabeecad wanaagsan weeye iyo wadaydan alfudalaa dadka fadliga badanla wax ay afka ku hayaan weeye iyo wa calaamatulcuqalaa iyo dadka caqliga leh tilmaamahooda iyo calaamadahooda weeye wahiya kamaa qaala ibnu alcarabi almaliki fii axkaami alqur'aan sida uu yidhi ibnu alcarabi kitaabka la yidhaahdo fii axkaami alqur'aan uu ku leeyahay shuuradu waa isu dumid leesu dumahayo dadka midnimada helay ee jamaacada muslimiinta ah gudahooda ku sugan in leesu soo dumo wuxdada ayay ka tarjumaysaa haddii shuuro la helo midnimaday ka tarjumaysaa lid waxa u ah markaa tafaraaruqa iyo khilaafka caqliyadana way isu celisaa sida mismaarka hadda marka waa in lagu kawiyo oo u daaweeyo u celiyo derbiga isugu celiyo baa cuquusha dadka ilaahay talada u dhiiba ama wada tashanahaya caqligooda uu isugu celinahaya sawaabka iyo sida saxdaa in la helana sabab waxa u ah wadatashiga iyo shuurada ayaa sabab u ah wamaa tashaawara qowmun qole ma tashtaan oo ma shuureeyaan ilaa huduu waa la hanuuniyaa oo waxaa lagu hanuuniyaa waxay ka shuureeyeen sida sawaabka ayaa ilaahay ku hanuuninaya alimaamu tartuushiyi almaaliki raximahullah sida uu yidhi waxay ku tiriyaan dadka xigmadda u saaxiibka ah min asaasi almamlaka marka la aas-aasahayo maamul aasaas waxa u ah shuuradabaa u ah wa qawaacidu saltana maamulka qawaacidda ay ku taagan yahayna shuurada ayuu ku taagan yahay maamul kasta oo dhisan ee islaamiya diin ka tarjumahaya qawaacidda uu ku taagan yahay iyo tiirarkiisa shuuro weeye waana wax uu u baahan yahay maamulka ama madaxweynaha ninka hoggaanka u ah suldada ama maamulka amiirka u ah waa baahi uu qabo in wadatashi iyo shuuro ragga arkaantiisa ee hoggaanka ah inuu kala shuureeyo waa baahi uu qabay walmar-uusu kuwa la maamulahayo ayagana baahi bay u qabaan qaala ibnularsak wuxuu yidhi huwa kadaalika sidaas in loo wada tashto baa fi shariicati shareecada gudaheeda ku qoran xarfan bixarfin haddaad fiiriso xaraf iyo xaraf ahaanba in shareecada ilaahay ay ku taallo in la wada tashto oo la shuureeyo washuuraa qadiimatun waa tu horraysay wadatashigu mid hadda bilaabanaya ma aha qidama alumami ummadihii horreeyey way wada tashan jireen fa haadihi tani waa bilqiisa boqoraddii bilqiisa la odhanahayay ee xilligii nebiyulaahi sulaymaan jirtay suuratu namalna ilaahay uga warbaxshay tastashiiru ahla alra'yi waxay la tashanaysaa dadka ra'yiga ehelka u ah iyo wasadaadi toosnaanta dadka ehelka u ah ayay la tashanaysaa markii warqadda uu soo qoray nebiyulaahi suleymaan ee hudhudka loogu soo dhiibay iyo wa ulil afhaami iyo dadka fahamka u saaxiibka ah ayay la tashanaysaa iyo wa arbaabuulcuquuli dadka caqliga u saaxiibka ah ayay la shuuraynaysaa maxay saa u yeeli litastajmaca quwaaha awooddeeda say u kulmiso darteeda iyo wa tastaciinu biaaraa'ihim inay kaalmaysato ra'yigooda iyo taladooda calaa maa sataqadamu calayhi waxaa u soo gelahaya qabarka u yimiday jawaabtiisii inay ka hesho aaraa fiican dadkan ay la tashanayso liyakuuna laha bidalika asadaadu warushdu fi lamri so u ahaado toosnaan ra'yiga ay ka heshay iyo inay ku toosto ama ay ku hanuunto amarka iyo talada iyo warqadda qoraalka ugu yimiday qaabkay jawaabta u qaadan lahayd alle wuxuu yidhi qaalat yaa ayuha almalow ayadii baa hadlaysa habartii bilqiise ahayd suuratu namal qaalat yaa ayuha almala'u aftuunii fii amrii maa kuntu qaadicatan amran xataa tashhaduun waxay tidhi almala' waxaa la yidhaha kuwa reeraha u taliya war raggiinnan aniga i hoos fadhiyow ee madaxda ahow bal ii jawaaba bay tidhi ii iftooda arrinkaygan ma ihi mid go'aan qaadanaysa ilaa idinku aad soo xaadirtaan iyagina waa tay bootayen qaaluu naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin laakiin talada ayaday u tiiriyeen waalamru ilayk ilaan go'aanka ugu dambeeyo ra'iiska iskale marka markay hoggaansantay haweenaydaasna haweenay dambe oo tala qabatay ma jirin weeye haweenta kufaarta hadda talada way qabtaan laakiin dadka muslimiinta ah inay haweenay u taliyaan shareecadu waa naga reebtay qowmu wallow amrahum imra'a laa yuflixuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bilqiisa meesha qur-aanka ilaahay uga warbaxshay meeshay hoggaansantay wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin ay ku tirina dib dambe markaa tala uma qabanin saas darteedaba haweenaydaas boqorad bay ahayd haddana wadatashiga booskeedii baynu ku jirnay golaheedii bay la tashanaysay booska wadatashiga waa mid aad u weynin badan xagga shareecada marka laga fiiriyo ilaahay wuu sheegay iyadoo shuurada lagu daray salaada iyo iimaanka qaala alimaamu aljasaas wuxuu yidhi fii axkaami alqur'aan kitaabka gudihiisa wuxuu ku yidhi والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم كوا ربي قد أجيبي ربي وحيدور رميي إيمان كيوي وأقاموا الصلاة هذا واجب كي صلاة هاي قتين وأمرهم شورى بينهم تلدو دوا وضطشوا يقا دحذوذة waxaa habboon inuu fahmo qof kastoo mujaahida kamaa qaala sheekh cabdulatiif ibn cabdiraxmaan al sheekh sheekh maxamed raggiisii weeye ibn cabdilwahaab reer al sheekh weeye ana man istashaara waaxidan aw ithnayni fii amrihi faqad istashaarahu qofkii wuxuu yidhi taladiisii kala shuureeya hal qof ama laba qof dhammaan wuu shuureeyey kamaa saraxat bihi sunnatahu wa hadiyahu sida ku caddaatay nebi maxamed sal alay wasallam sunnadiisa iyo hadyigiisa fa fii bacdi alamri istashaara umu salama arrimaha qaarkood nebi maxamed wuxuu kala tashtay umu salama oo keliya waana sulxulxudaybiya weyn walam yastashir hayraha cid ayada ka soo hartana nebigu kalama tashanin wa fii musaalaxati almushrikiin istashaara sacdayn labadii sacad ee ugaashada u ah qofka talada ay ka go'dee saaxiibul amri ah inuu xur u yahay weeye inuu doorto cidduu doono oo raggiisa khaaskaa ka mida ra'yigiisa ama uu ku gooni noqdo wuxuu doono oo amarkii shuurada ka soo baxay wax ka mida ka mida duuna rujuuci ila alkulli dhammaan ayadoon loo wada noqonayn fii kulli xaala xaalad kasta kulligeed wakadaa sidaasoo kale yudhiru wayna ka muuqanaysaa min ficli nabiyi sal alla aleyh wasalama nebiga wuxuu sameeyey an istashaarata asxaaba asha'ni in dadka sha'niga iyo xaalka u saaxiibka ah in sha'nigooda iyo arrimahooda nebigu uu kala tashan jiray kuwaana inay yihiin huwa alowlaa fi lmushaawara kuwa ugu horeeya ee wadatashiga lagala yimaado sidaasoo kale mushaarawada qof kasta fanniga uu yaqaan iyo shaqada uu yaqaan iyo hawsha uu garanahayo unbaa lagala shuuraynahayaa ilaahay baana waafajinta iyo hanuunka aan warsanaynaa toosnaan mideeda ugu toosnaanta badan le ilahay uu nagu hanuuniyo khaatimadana tawxiid iyo shahaada allah noogu gebagabeeyo wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed guudahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu